يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين
tolkaygiyow gala arladan daahirka ah suuriya iyo falastiin dhulka shaam ee alla idiin qoray hana u noqonina gadaashiinna waayo markaas waxaad soo laaban idinkoo ku sugan khasaaro dhan